Shirweynaha Xoojinta Iskaashiga Urur Goboleedka Dhaqaale Bariga Afrika ayaa ku hadli doona fursadaha ururkan LEADER iyo hanaanka sida rasmiga ah ee la aqbalo waa dalalka Soomaaliya iyo xubin buud iyo kunagada koranga tillaabadaas hayti olongogon laya in la kabileeriya fursado dhaqaalo shirkun iyo waliba ku qayb galaya madax ku dareerta urur goboleedka iskaashiga dhaqaalo ururka walbarashada iyo midowga jaamacadaha walibana lanku hadalaya sida anka fudud ee Soomaaliya iyo kumid nagada korta ururka iyo arrimo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sharaxay ahmiyadda shirkan uu ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya walibana uu sheegay shirkan lagu ogaado doona meeliya geekiya teeganta ku biirowga ururka fursad ahaan iyo ka jaranga dalalka iyo ku faa'iidaysado koranga ganacsatada dalka kiisho shirkani bahda waxbarashada ee bariga afrika iyo bahda waxbarashada soomaaliyeed ay aada u soo qabanqaabiyeen gaar ahaan midowda jaamacadaha ummadda soomaaliyeed jaamacadaha soomaaliyeed oo aan leeyahay dadaal badan iyo waddo dheer yaa la soo maray beriyii annagu aan ka mid ahaynay meesha maanta la jooga lama joogin aada iyo aad ayaa horumar loo sameeyey dad badan oo odayaala oo ku soo adkaystay in iskuul la furo kadibna in jaamacad la furo kadibna jaamacaddii maahana darajo digrii koowaad maahana digrii labaad iyo mid saddexaad in la qaato ka shaqeeyey oo meesha fadhiyahay aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin wayna soo dadaaleen waan ku ammaanayaa qabanqaabadan faraha badanne iyo quruxda badan ee ay soo abaabuleen midowda jaamacadaha soomaaliyeed iyo dadka la ah bahwadaagta ee ka soo shaqeeyey iyo kuwa shirka isbonsor gareey ama maalgeliyey waa ku mahadsan yihiin ee laga faa'iideyn kara dadka soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka soomaaliyeedna kuma filla keligood sidaas daraaddeed waxaan aada iyo aada u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga afrika si gaar ah maalgashayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira soomaaliya east africa community ama bulshadan bariga africa inaan ku biirnaahi ma sahlanayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan sida aan mujtamacaan naga horeeyey ee meesha ku midoobay ee toddobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno o dhan ayaa la qiimeeyey waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambeyntii caalamkao dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarraysa caalamka ee loogaga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan united nations security council inaan member ka noqonno arrintaasi dowladda soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh boqol iyo toddobaatan iyo jarjarkii wadan ee united nationka fadhiya oo u codeeyay soomaaliya in ay ka mid noqoto qaaraddii afrika ururka midowda afrika ee soomaaliya asne u magacowday inay uga saddexda wadan ee afrika matashahi inay uga mid noqoto